إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan khasaare baaxad leh ayaa ciidamada shisheeye ka soo gaaray camaliyad nafurnimo ah oo shalay lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey camaliyad istishhaadiye ah oo duleedka afgooya lagula beegsaday ciidamada shisheeyaha yuganda taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda kenya ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaano fadeexad ay la soo daristay booliiska xukuumadda nairobi mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ah ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil dowladda federaalk ayaa shir hal dhinac ah waxa ay ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay in xayiraada dhanka socdaalka ah ay ku soo ragayso dowlado ay ka mid yihiin etoobiya iyo jabuuti dowladda eritreya ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay oo qayba ka ah dhaqdhaqaaqyada ee ka wada gobolka tigree ee dalka etoobiya warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan jabhad mucaarad ah oo ka dagaalanta dalka maali ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad militari oo ay saarnaayeen duuliyaal raashiyaan ah intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa kow iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan toddobiyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar qarax ah la beegsadeen koliyo ciidamo kenyaan ah oo ka baxay buurta koolma sahayna u doonayay magaalada kingu ee gobolka laamu weerarkan qaraxa ayaa waxaa si gaar ah ciidamada kenya lagula egtay agagaarka buurta jajaalay oo u dhow xadbeenaadka qaraxan ayaana waxa uu haleelay gaari kooyal ah oo qori dhashiika ah saarnaa gaariga ayaana goobta ku basbeelay sidoo kale waxaa goobtaasi ku dhintay darawalkii gaariga waday waxaana la soo warinayaa in khasaaraha nafeed intaas uu ka badan yahay khasaare baaxad leh ayaa ciidamada shisheeye ka soo gaaray camaliyad nafurnimo ah oo shalay lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi camaliyadii nafurka ahayd ee shalay ka dhacday duleedka degmada afgooye ee lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada shisheeye ayaa laga helayaa faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay camaliyadaasi waxaa ku dhintay afar iyo toban askari oo yugandhees ah oo uu ku jiray sarkaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo yugandhees ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuna gubteen dhowr gaadiid oo ciidanka shisheeye ay lahaayeen kuwaasi oo kale ahaa gaaritaangi ah gaari taaw ah iyo gaari taangi xambaar ah iyadoo ay waxyeelo gaartay gaari kale oo taangi ah oo ay ciidanka yuganda wateen camaliyadan ayaa ku dabafaylaysa weerar iyo qaraxyo dhaliyey khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo maalin ka hor ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen shisheeyaha ku sugan isla gobolka shabeellaha hoose kuwa oo ay ku dhinteen ku dhowaad toban askari oo yugandhees ah iyadoo ay ku dhaawacmeen shan iyo labaatan kale kadib qabsashadii mujaahidiinta ee degmooyin iyo deegaano dhaca gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan awdhegleh bariire iyo sabiid oo kaabiga ku haysa degmada afgooye ayaa waxay dhabarjab istaraatiiji ku noqotay dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye oo in muddo ah halkaas ku sugnaa waxayna dhowr jeer howlgallo ay halkaas ka sameeyeen isugu dayeen inay dib u soo ceshadaan balse iskuday walba oo ay sameeyaan ku dhexal siisaa in khasaare hor leh uu soo gaaro taas oo ay qubarada ciidanka ku micnaynayaan inay tahay qara iska xornimo si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa waayadii u dambeeyey kordhiyey weerarada iyo qaraxyada ay ku bartilmaameedsanayaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha duulaanka gardarada ku jooga soomaaliya mas-uul ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey camaliyad istishhaadiye ah oo duleedka afgooye lagula beegsaday ciidamada shisheeyaha yuganda cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya waxaa habeenkii xalay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waraysi la yeelatay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan iyadoona waraysiga diiradda lagu saaray camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye taasoo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askarta shisheeye gaar ahaan kuwa kasoo duulay dalka uganda ugu horeyn waaliga ayaa ka waramaya xaaladda guud ee walayada taasoo dhowaan martigelisay weeraro dhegta dhiigga loogu daray askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kalena tilmaamay deegaanadii iyo degmooyinkii dhowaan kusoo biiray nidaamka shareecada islaamka cadowga ilaahi subxana wa tacaala iyo muslimiinta waayadan dagaal ayaa dhex maraayay oo mugtahay lagu beegsanayay cadowgaas sidii wadanka looga saari lahaa iyo dadka muslimiinta dhibaatadii ay ku hayaan isbaaradii iyo mugtahay dhicii iyo amni daradii iyo mukhaadaraadkii ayaa insha allah tacaala deegaanada in laga safeeye la rabay haddee cadowga meelo badan iyo deegaano badana la isku fara saaray waxaa ilaahay subxana watacaala ugu mahad celinaynaa gacanta walaayada saad ka horey u warqabteenba waxaa soo galay deegaano badan oo ay ka mid tahay deegaano iyo degmooyin oo degmada awdheegla ka mid ah bariirha ka mid ah sabiidha ka mid ah oo meelo muhiim ah ayaa gacanta soo galay ilahi subxana watacalan ku mahadsan waaliga ayaa waxa uu markan ka warbixinayaa camaliyad nafurnimo ah oo lala eegtay askarta shisheeye ee uganda kuwaasoo ay camaliyadda ka soo gaartay khasaare isugu jira burbur gaadiid iyo mid nafeed sidaba uu sheegayo sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan mas-uulka gobolka shabeellaha hoose jasaak allahu kheyran cadowgaas ee ishaadada lagu beegsaday maanta ilaahi subxana watacaalana ku mahadsan kulley walaalaha hadafkii lahaayeen way gaareen kulley inta hordhaca ah waxaa meesha ku burburay taangi iyo gaarigii waday ee xambaarsanaa waxaan u yaqaanaa taangi xambaarka ayaa meesha ku baaba-ay waxaa kale oo meesha goobta ay uga tegeen ee uga carareen mugta bakti iyo gogo fara badan madaxyo gogo-an iyo lawo badan gogo-an ayaa meesha uga tegeen khasaayir nafeed oo fara badan dee cadowga gaareen waa jirtaa maanta o dhan diyaarada ayaa u degaayo mugta dhaawacooda iyo baktigooda ay ku daabulayeen ilahi subana tacalana ku mahadsan cadowgaas waxa weyaan maanta meeshas ku jiray ee ku halaagay haddee marka insha allahu tacala dadka waxaan rabaa inay arrintaas mugta ay ku bishaaraystaan gunaanadka waaliga ayaa waxa uu dardaaranno muhiim ah oo dhinacyo badan taabanayay u soo jeediyey ummadda muslimiinta isagoona u mahad celiyey garab istaagga ay beelaha soomaaliyeed iyo gabdhaha muslimaadka ay u muujinayaan wiilashooda mujaahidiinta ah geesta kalena waxa uu bogaadiyey weerarada ay ciidamada mujaahidiinta ka fulinayaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ilaahi subxana wa tacaala aan u mahad celinno nimcada iyo mogta guusha uu muslimiinta dhexal siiyey si gaar ah waxaan rabaa insha alla taala halkan inaan ugu mahad celiyo qabaa'ilka soomaaliyeed mogtahay walaalahood mujaahidiinta mogtahay hiil iyo hoow la barbartaagan ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro hadday noqon lahaayeen gabdhaha muslimaadka sidoo kaleeto iyagana mugta agabka ay usoo diyaariyeen mogtahay walaalahood mujaahidiinta ilahi subana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdiga ay bixinayaan walaalahana ilaahi subxana watacaala waxa weeyaan ajar ha ka siiyo miisaanka xasaanaadka allah u saaro walaalaha si gaar ah walaalkii maanta camaliyadaas waxa weyaan ilahi subana wataala u waafajiyey ilahi subana wataala waxaan u weydiineynaa inuu mugtahay shahaadadaas mid khaalis alla uga dhigo allana ka aqbalan alla weydiineynaa jannadiisana mid alla inuu ugu bashaareeyana alla u weydiineynaa aan mugtahay bogaadin lahaa mujaahidiinta dagaalada ay ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba ilaahi subana watacaala ha barakeeyo walaalahaasna dee waxaa leenahay ilahi subana wataala ha idin sugo camaliyadan nafurnimada ah ayaa ku soo aadeysa xilli askarta shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dalka ay la kulmayaan dhaqaale xumi iyo dhiigbax daran taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda kenya ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaano fadeexad ay la soo daristay booliska xukuumadda nairobi cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahintan inoo eegaya elyuud kibkaj lagat oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliska ee dowladda kenya ayaa lasoo warinayaa inuu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan arrin fadeexad ah ay lasoo daristay booliska dalkaas sababta uu isku casilay taliya ku-xigeenka booliska kenya ayaa lagu sheegay in ay la xiriirto dil bareer ah oo ay ciidamada booliska dalkaasi u geysteen wiil dhallinyaro ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka kenya wiil kala dilay ayaa waxa uu dhaliili jiray ciidamada booliska kenya iyo dowladda uu hogaamiyo william ruto taliya ku-xigeenka iscasiley ayaana dalbaday in si fiican loo baaro kiiska dilka loo geystay nin kala dilay lixdii bishan ayay ahayd markii ciidamada booliska kenya ay magaalada nairobi oo ah caasimada dalkaasi ku xidheen alberta jawano oo ah wiilka dhalinyarada ah ee ay markii dambe dileen kaas oo lagu eedeeyey in uu qoray warbixino ka dhan ah ciidamada booliska taliska ciidamada booliska kenya ayaanan ilaa iyo hadda qiran eedda loo soo jeediyey ee ah inay iyagu ka dambeeyeen dilka balse madaxweynaha kenya william ruto ayaa waxa uu qiray in wiilkan dhalinyarada ah uu ku baxay gacanta ciidamada booliska dalka kenya ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah xukuumadda nairobi waxaana tan iyo bilowgii dibadbaxyada ilaa iyo hadda dowladda kenya ku maqan siyaasiyiin mucaarad ah iyo dad shacab ah oo ay kasoo horjeedeen siyaasadda dowladda kuwaasoo qaarkood la dilay kuwa kalena aan loogeen halka ay jaani cirib lala aaday mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil maxamed qaasim ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo sii ambaqaadaya abuukar macali maxamuud oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu ka badbaaday iskuday dil oo la damacsanaa in nolosha lagu dhaafiyo afhayeenka oo ku sugan degmada raagacelle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa war qoraal ah oo kusoo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayaa waxa uu ku sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil oo qorshaysnaa oo la doonayay in isaga lagu khaarijiyo qoraalka uu soo daabay ayuusan ku xusin cidda qorshaynaysay iskudayga dil ee uu ka badbaaday isagoona ku guudiyey in maxkamadda uu ka dacweyn doono cid weliba oo kuluga yeelata dilkiisa hadalka kasoo yaray ninkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay askarta dowladda federaalka nafta dhaafiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyana waxa uu walaac xoogan lasoo dirsay madaxda iyo saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa shir hal dhinac ah waxa ay ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi oo inoo faahfaahiya qodobkan maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shir hal dhinac ah kaas oo uu hogaaminayay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk shirkan oo lagu sheegay inuu yahay kii uu xasan horey ugu baaqay islamarkaana ay yeelan lahaayeen mucaaradka iyo dowladda federaalk ayaa waxaa maalintii shalay ka muuqday fashil iyo fadeexad kadib markii shirka laga waayay mucaarad muuqda oo goobjoog ahaa madasha hogaamiyeyaasha siyaasiyiinta mucaaradka ayaanaan soo xaadirin kulanka kuwaas oo horey u sheegay inaysan ka qaybgalaynin shirka uu ku baaqay xasan sheekh ilaa uu madaxweynaha dowladda federaalk ka hagaajiyo qaladaad ay sheegeen inuu ku hogaaminayo dowladda federaalk xasan sheekh oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ay maanta iyadu tuugtamayso islamarkaana ay mucaaradka ka baryayaan inay la hadlaan kana soo qaybgalaan shirka uu horey ugu baaqay isagoo qiray inay jiraan xubno ay ka dalbadeen inay shirka yimaadaan balse aysan ka helin wax jawaab ah meesha aan joogno maantana meel lagu sii nagaado ma aha walaalayaal kuma sii jiri karno tiih siyaasadeed muddo soddon iyo shan sano ka badan haddii xilligii hore ay dhici jirtay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay ku baryootamaan in lala hadlo oo lala xaajoodo mararka qaarna ra'yigooda dartiis loo beegsan jiray maanta waxaan ku faraxsannahay inaan dhignay golaha oo aan baadigoobayno siyaasiyiinta naga aragtida duwan ku baryayno in ay nala hadlaan iyaga meeshii hogaamiyaasha lagu baryi jiray maanta annaga ayaa baryootamayno oo leh ha nalala hadlo kuwa inta aan marti qaadnay aan noo iman amaba nasoo noo soo jawaabin xataa iyo kuwa soo socdaba waxaan u sheegayaa waxaan u sheegaynaa in jidka wadahadalka iyo wadatashiga uu mar kasta furan yahay haddaba shirkan oo qodobada looga hadlay ay ka mid ahaayeen arrimo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyo amniga ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay uu wajahayay eedeymo xoogan oo uga imaanayay siyaasiyiinta mucaaradka ah ilaa iminkana uu yahay mid aan loo dhammayn qodobada ka soo baxay waxaana la filayaa in dhankooda mucaaradku ka hadlaan qodobada ka soo baxay shirkaasi dowladda maraykanka ayaa sheegtay in xayiraada dhanka socdaalka ah ay ku soo ragayso dowlado ay ka mid yihiin itoobiya iyo jabuuti mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo eegaya xukuumadda washington ayaa lasoo oranaya inay xayiraado dhanka socdaalka kusoo rogayso ilaa soddon iyo lix dal oo ay ka mid yihiin dowladaha itoobiya iyo jabuuti ee dhaca bariga qaaradda afrika war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta shacabka soddon iyo lixdan laga mamnuucayo inay isu safraan dalka maraykanka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaan lagu xisin sababta xukuumadda washington dalalkan ugu mamnuucayso inay dalka usoo safraan xogaha qaar ayay waxay tilmaamayaan in warqadda uu soo saxiixay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka lagu sheegay in dalalkan laga rabo inay buuxiyaan shuruudaha uu maraykanka usoo bandhigayo haddii ay diidaan laga mamnuucayo safarada maraykanka dowladda maraykanka waxay kol sii horeysay dalkeed ka mamnuucday shan iyo labaatan dalwa ay ku jiraan kuwa afrikaan ah kuwaasoo ay ka mid yihiin soomaaliya eritereya etoobiya suudaan iyo kuwo kale oo dhaca qaaradda aasiya dowladda eritereya ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay oo qayba ka ah dhaqdhaqaaqyada ay ka wada gobolka tigree ee dalka etoobiya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta ayaa si aad ah u hadalhaysay xiriirka ay sheegeen in uu ka dhexeeyo maleeshiyaadka t b l f iyo dowladda eritereya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in xukuumadda asmara ay qaaday tallaabadii ugu horeysay oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada ay ka wada gobolka tigree ee dalka itoobiya xukuumadda asmara ayaa waxa ay gargaar gaarsiisay gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya wararka ayaa intaasi ku daraya in gobolka tigree ay ka socdaan kulamo u dhexeeya t b l f iyo asmara kuwaas oo lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac waxaana kulamadaasi shacaar looga dhigay isku soo dhowaanshaha walaalaha kale irdhoobay warbaahinta itoobiya ayaa tebisay in magaalada rama ee gobolka tigree uu ka dhacay bandhig heer sare ah kaas oo ay soo agaasintay kooxda t b l f islamarkaana ay kasoo qaybgaleen shacabka kala socday tigreega iyo eritereya tani ayaa waxa ay bannaanka soo dhigaysaa dhab ahaanshaha wararkii la tebinayay muddooyinkii lasoo dhaafay ee ahaa in dowladda eritereya ay dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolka tigreega kuwaas oo ka dhan ah dowladda itoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed ugu dambeyntina jabhad mucaarad ah oo ka dagaalanta dalka maali ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad militari oo ay saarnaayeen duuliyaal raashiyaan ah koox hubaysan oo isugu yeerta jabhadda xureynta aswaad oo dagaal kula jirta dowladda maali iyo xulafadeeda ayaa ku dhawaaqday inay soo rideen diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee maali ayna wadaan duuliyaal raashiyaan ah xilli ay diyaaraddaasi isku dayeysay inay beegsato ciidamadooda oo roonda ku jiray diyaaradda ah oo markii gantaalka lala egtay ku burburtay webi halkaasii mara ayaa waxaa ka booday laba duuliyo oo raashiyaan ah warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu